waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dagaal culus oo ka socday dalka democratic republic of congo ayaa kumanaan qof ku qasbay inay qaxaan iyadoo kooxda m oo lagu eedaynayo inay taageero ka helayso ruwanda ay qarka u saaran tahay magaalada gooma iyadoo colaadda ka sii daraysa ay carqaladaynayso howlihii gargaarka bini'aadanimada iyo duulimaadyadii ayay madax badan oo caalamka ku baaqayaan in tallaabo deg dega la qaado si looga hortago xasilooni darro dheeraada oo gobolka ka dhacda boqolaal qof oo ka qaxaya demoqratic republic of congo ayaa gelaya dalka ruwanda iyadoo sawaxanka hubka laga maqlayo dhammaan magaalada gooma oo ku dhow jiidda hore ee dagaalka u dhexeeya kooxda fallaagada ee m iyo ciidanka dowladda congo kooxda fallaagada m oo inteeda badan kasoo jeeda qowmiyadda tudsiga ayaa ku soo dhowaaneysay magaalada gooma iyadoo soo qabsatay dhul ku dhow xadka ruwanda tan ayaa dhalisay cabsi iyo xasilooni darro weyn oo ku abuurantay dadka reer gooma oo ah magaalo ay degan yihiin dad ku dhow laba milyan oo qof dadka ku barakacay dagaalka waxaa ka mid ah mo'ahadi ammaani waxaan ku suganahay xadka ruwanda xadkaan ka gudbayaa si meel ammaana aan u helo sababtoo ah gooma ammaan kama jiro waxaan aad ugu baqayaa carruurteenna haddii xaaladdu ay ka sii darto waxaan rabnaa inaannu carruurtaas badbaadinno xaaladda ayaa cirka isku shareertay markii kongo ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay ruwanda oo ay ku eedaysay inay taageerayso kooxda fallaagada ee m ciidanka kongo oo ay taageerayaan kuwa qaramada midoobay iyo ciidamo gobolka ka socda ayaa iska difaacayay fallaagadan madaxweynaha kongo felix shisekeri ayaa shir deg dega la galay saraakiisha dowladda iyo madaxda milatariga maalinta jimcada ahayd sida laga soo xigtay telefishinka iyo raadiyaha qaranka dalkaas generaal silvian ekenga oo ah afhayeenka ciidanka ayaa xaqiijiyey in madaxweyne shekeseri uu amray milatariga inay ka saaraan fallaagadaasi magaalada gooma jimcadii bishu ay labaatan iyo afar ahayd madaxa qaranka felix antonio shisekeri oo ah taliyaha sare ee ciidanka qalabka sida ee d r c wuxuu guddoomiyey shir ay yeesheen golaha sare oo looga hadlayay istaraatiijiyadda difaaca intii shirkaas socdayna wuxuu madaxweynuhu bixiyey amar fallaagadaasi looga saarayo oo laga fogeynayo magaalada gooma maalintii u dambeysana dagaalka waxaa ku dhintay saddex iyo toban askari oo isugu jira ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobey iyo askarta dalkaasi waxaana ku jira ciidanka nabad ilaalinta kuwo ka yimid dalalka koonfur afrika iyo malaawi dagaalka ayaa sidoo kala sababay dhimashada dad rayida boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalka ayaa isha caalamka hadda soo jiitay qaramada midoobey ayaa qayladhaan ka bixisay xaaladda kasii daraysa shir deg dega oo golaha ammaanku yeeshay ayay saraakiisha sarsare faahfaahiyeen xiisadda colaadda ee hadda kasii daraysa bintow keita waa wakiilka gaarkaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha d r c waana madaxa howlgalka xasilinta qaramada midoobey ee d r c oo sidoo kale loo soo gaabiyo monusco maanta inkastoo dadka deegaanku taageersan yihiin ciidanka kongo ciidanka jabhadda m iyo ciidanka ruwanda ayaa soo galay deegaanka munigi oo dibadda ka ah magaalada gooma taasoo shacabka ku abuurtay cabsi iyo argagax wadooyinka waa la xiray garoonka looma isticmaali karo daadguraynta iyo howlaha bini'aadanimo m waxay ku dhawaaqday in cirka gooma uu xiran yahay oo duulimaadyo aysan ka duuli karin soona degi karin taas macnaheedu waa inaannu go'doonsannahay waxaan ugu baaqayaa golaha ammaanka inay tallaabo deg dega qaadaan si loo xaqiijiyo ammaanka dadka rayidka shaqaalaha bini'aadanka iyo kuwa qaramada midoobey qaramada midoobey ayaa mar kale ku celisay sida ay uga go-an tahay taageeradooda madax bannaanida kongo jean pierre lacroq oo ah xogayaha howlgallada nabadda ee qaramada midoobey wuxuu ku baaqay in jawaab adag laga bixiyo duulaanka jabhaddu ku soo qaaday gooma at this critical juncture with the lives of countless vulnerable civilians, peacekeepers,
xilliga adag oo nolosha dad rayida oo aan tiro lahayn ciidanka nabad ilaalinta iyo howlgalkii qaramada midoobey ay khatar ku jiraan ciidanka nabad ilaalinta waxaa ka go-an inay difaacaan howlaha loo xil saaray iyadoo caqabado ay jiraan faransiiska ayaa ku baaqay shir deg dega oo uu yeesho golaha amniga ee qaramada midoobey si looga hadlo xaaladda ka sii daraysa ee dalkaasi democratic republic of congo wakiilka joogtada ee faransiiska u jooga qaramada midoobey nicolas de riviera ayaa ballan qaaday in dalkiisu taageersan yahay ee dowladda congo kooxda fallaagada ee m oo dowladda kongo iyo khubarada qaramada midoobey ay ku eedeeyeen inay taageero ka helaysa dowladda ruwanda ayaa dhul badan ka qabsaday ciidanka dowladda bishan dagaalka ayaa hore waxa uu u barakiciyey kumanaan qof waxaana uu sababay dhimashada ugu yaraan saddex askari oo ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobeya oo ay ku jiraan laba askari oo kasoo jeeda koonfurta africa iyo mid kasoo jeeda uruguay madaxweynaha kenya william ruuto ayaa walaac ka muujiyey dagaalka kasii daraya iyadoo laga cabsi qabo in dagaalku uu kusii fido gobolka oo dhan The escalating conflict and deteriorating situation in Eastern Democratic Republic of Congo.
dagaalka sii socda ee ka sii daraya iyo xaaladda ka sii daraysa ee ka socota bariga d r c waxay walaac weyn ku haysaa ayuu yidhi shacabka iyo dowladaha bariga afrika wixii ka dambeeyey labadii kun iyo labaatan iyo kowdiina qaramada midoobey iyo ciidanka gobolka ayaa iyagu ka shaqaynayay inay ka hortagaan ama ka difaacaan kooxda m inay qabsado magaalada gooma kooxdan ayaa hadda dhul soo qabsanaysay oo ku soo dhowaanaysay gobolkan dagaalku daalsaday sidoo kalena qani ku ah macdanta
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somaali